yuusuf geyse weyne guddoomiyaha degmada godob jiiraan gobolka nugaal guddoomiye bal waxaad naga siisaa warbixin wararkii ugu dambeeyey degmada godob jiiraan iyo hadda howlgallada ka socda halkaas degmada godob jiiraan guud ahaan xaaladeeda amni iyo mideeda socsocodba baa sidii hore ay ahaan jirtay si toosa wax uga socda hadday tahay ganacsiyadii waxbarashadii caafimaadadii wax howl ah oo hadirtaan siyaadaha oo hadirtaan degmada ku furaa ma jiraan keliya un waxaa jira ciidamada qalabka sida ee dowladda puntland oo si aada iyo aada ugu soo buuxdhaafiyey degmada warjooga waana wax caadi ah oo sida caadiga ah ka midka ah degmada inay ciidamadu in badan joogaan maxaa yeele wax ka mid ah degmooyinka puntland ee degmada ee goli jiraan degmooyinka ugu muhiimsan amase doorka weyn kula hadday tahay ganacsiga iyo hadday tahay populationka yuusuf waxaan la soconay in xoogo hubaysan oo dowladda puntland ku sheegtay inay al-shabaab yihiin ay soo gaarayaan deegaano kamid oo degmada godob jiiraan marka bal waxaad nooga warantaa halkee bay kooxdaasi kusugan tahay kooxdaasi waxay kusugan tahay hadda caawa ugu dambeysay dhaqaaqooda amase dadkaas dhalinyarada oo runtii haddii kano waa dhalinyaro lasoo miidaamiyey oo iska firxal ah waxay runtii kusugan yihiin meel jida soddon kilomitr degmada ciidanka puntland runtii wax ay magaraasa hadirtaan dad ay isdhihi karaan wax weyn oo waktiga ku dhumin karaan xataa ma ahan waa dad iska hadsan ah dhalinyaro yar yar oo runtii hadirtaan aan isdhihi karno waxay ugu baahan yihiin waxun gurmada in loo tago oo runtii la wacyigeliyo arrimaha khaldan oo laga soo daadacsiiyey iyo xaalada culus oo nooleed ay ku sugan yihiin wax badan laga caawiyo runtii hadirtaan dadkan dhalinyarada oo aan ku qiyaasnay saddexda boqol iyo lixdanka sida daftaa dadkii la kulmay ay noo cadeeyeen waa dad runtii aada iyo aada u dhiban hadday tahay dhanka biyaha hadday tahay xagga cunnada waxaa dareemaynaa deegaanku xataa waxay ka sheeganayaan inay sameynayaan geela baxsadka iyo awrta iyo xoolaha iyo reerka laga maqanya dadkooda ka maqan yahay inay biyaha isticmaalayaan iyagoo caloodka sanad ka dhacayaan xoolaha baadida iska qaranayaan waa dad aan waxba wadan keliya qoryo u wata oo dhalinyaro yarada qofka ugu yar waxaan rajeynayaa inuu jiro xataa shan iyo toban jiro toban jiro dad ah baa laga helaya guddoomiye ilaa iyo hadda ciidamada soo gaaray tan iyo xalay degmada godob jiiraan wax tilaabo ah ma qaadeen runtii wax tilaabo ah ma aysan qaadin ciidamada degmada ku sugan maxaa yeelay wax walba waxay u baahan yihiin in wakti la qaato runtii aniga ciidan ma ahi taliyaal iyo saraakiil baa ciidamada wadata laakiin caqli ahaan waxay la tahay maadaama ciidamada ay yihiin ciidamo aada u tira badan wakti dheer soo socday inay waxyaalo badan ay ka fiirsanayaan iyo sidii barnaamijkaa loo dhexgeli lahaa
maadaamaad tahay guddoomiyihii degmada godob jiiraan waxay wararka ilaa iyo maanta soo baxay sheegayaan kooxda hubaysan inay ku wajahan yihiin degmada godob jiiraan ee gobolka nugaal ilaa iyo hadda maamulkiina iyo mas-uuliyiinta ku sugan degmada maxaa qorsho ah
runtii qorshaha degmada iyo dhammaan puntlandba waa mid iska cad runtii ciidamada hadirtaan deegaanada kale ee puntland laga sheegayo nimanka inay soo joogaan sida hadirtaan suuj oo kale meesha loo yaqaano garmaand iyo qondeed iyo qoluba iyo meelaha laga sheegayo inay iyaguna joogaan waa ciidama aada u yar ama dad yar weeye oo danyara laakiin hadirtaan ciidamada halkan jooga meesha loo yaqaano ilfo shacabka kasoo tegay oo goojiraan ku wajahan waa ciidan aada u tira badan runtii oo danyara markay annaga degma ahaan iyo ciidan ahaan iyo puntland ahaan iyo ciidankana soo gaaray intuba waa dad aada u diyaarsan runtiina waxay rajeynayaan inay waxyaalo badan khadabeeyaan waxyaalo badan oo waxaa socda indheindheyna iyo ka fiirsasho guddoomiye wararka kale ilaa iyo haddana soo gaaraya waxay sheegayaan aan la xaqiijin in wadahadal xoogaga hubaysan iyo mas-uuliyiinta ku sugan godob jiiraan ay sameeyeen ama yeesheen maxaa ka run ah in wadahadal labada dhinac u dhex maray waxa wadahadal ah oo dhexdooda maray ma jiraan maxaa yeelay xataa dad telefoona wata inaysan ahayn baan anugu u maleynaya mas-uulka degmada ku sugan oo guddoomiyaha ka habaanahay waxa ay telefoona ay wataan iyo wax maga arrimaha saaxiriida oo ay la sameeyeen puntland ama ay la samayn karaanba oo aan hayn inay soo dhiibaan oo isku soo dhiibaan ciidamada puntland iyo mas-uuliyiinta degmada oo aan hayn oo u banaan amar yaraati ma jiro keliya un in anagu xarajiyanaa ay si nabadgelyo ah ay soo dhiibaan dagaalna waxaa ugu fiican dagaalka aan dhii ka dhicin ee qofku qoriga uu wato oo khaldan uu iska soo dhiibo marka annaga mas-uuliya ahaan waxaan rajeynayna markii la kulmo inay si juuda isku soo dhiibaan annaguna markaa loo sameeyo wacyigelin dadka dhalinyarada oo lasoo khalday oo lasoo weelishay oo noloshooda iyo naftooda iyo maalkoodaba lagu soo cayaaray ugu dambayntii yuusuf gaysaweyne waxay sheegayaan wararka ilaa iyo caawa dadku ay soo dhex marayaan hadday noqon lahayd baraha bulshada ku wada xiriirto iyo magaalada waxaa jirta baa laleeyahay cabsi baa ka taagan godob jiiraan marka arrintaasi sidee uga jawaabaysaa
runtii dadka mas-uuliyiinta ee maamulka ku dhex jira mooye wax kale oo xataa qof shacaba oo xataa barnaamijkan dareensan ma aan arag maxaa yeelay wax walba ee degmada siday u shaqayn jireen bay shaqaynayaan hayadihii baa shaqaynaya meheradihii baa shaqaynaya ganacsigii baa si tuusa u kala socda bandhigii laga adeegan jira baa sidiisa looga adeeganaya gobaaradii kasoo geli jirta gobolada kala duwan oo dhan baa shaqaynaysa baddiba caadi looga shaqaynaya xoolihii sida looga shaqaynaya wax dhina oo had gartaan dareemi ka dha amase barnaamijka xataa ku shuqulle ma jiraan maxaa yeelay xataa dadayaal yarada iyo ciyaalku waxay ka darsan yihiin dadkan waxay ku sugan yihiin waxa ay yihiin markii la ogaaday taalkooda dadka inay yihiin dad xataa meel kasta boosashkooda uga tegaya meel kasta uga tegaya xafladahoodii qoryada qaad ka tegaya bambooyinkoodii meel kasta uga tegaya dareemayay saakadooda xataa ka cararaya sida dadka taariifta waxaa arki jiray taariifta waxaa ku maqli jiray qofka ku kataga wax kastoo cuslaanaya naftiisa dadkaan dad iyagoo keliya ku soconaya in ay keliya meel dhow la gaaraan qof kasta markuu saas ogaaday waxaa laga soo qaada barnaamij aan